wanaagsan qodobada wararka caawa aan idiin hayna waxaa ugu waaweyn faahfaahin ka soo baxaysa howlgal ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay kula wareegeen deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud madaxweynaha puntland oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dagaalada ka socda qaybo ka mida gobollada dalka wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo booqasho ku bixinaya dalka jabuuti ayaa gaaray magaalada carta oo ah halkii ugu horraysay ee laga soo unkay dowlad soomaaliyeed burburkii kadib kala duwan oo loo qeybiyey qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris habeen wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhan aan ku biloobo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay degmada wabxo ee gobolka galgaduud halkaas oo muddo ka badan toban sano dagaalamayaasha shabaabku ay maamulayeen haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo dowladda federaalk oo ka hadashay waxaa warbixintan ku eegaya waryaheena maxamed idle
dagaal saacado badan qaatay ayaa deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ku dhex maray saacadihii lasoo dhaafay ciidanka dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa xooggiisu waxa uu ka dhacay deegaanada kale ah warxoole ceel boore iyo ceel gorof kuwaasoo dhammaantood ku yaala gobolka galgaduud wararka aan helayna ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in dagaalku uu xalay ilaa saaka waa berigii hore uu ku fiday deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya dadka deegaanka ay al-shabaab kala wareegeen deegaanka wabxo iyo deegaano kale oo dhowr ah oo saacadihii lasoo dhaafay dagaaladu ay ka dhaceen muddo ku dhow shan iyo toban sano ayay al-shabaab maamulayeen deegaanka wabxo oo ah deegaan istaraatiiji ah kuna yaala gobolka galgaduud jenaraal cabdulaahi cali caanood afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalku ay sidoo kale la wareegeen deegaanada warxoole ceel boore iyo ceel gorof halkaas oo dagaallo ay ka dhaceen
gobolka galguduud waxaa shalay ka bilowday howlgallo xooggan oo maalmahan loo diyaargaroobayay waxaana ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan cutubyada danab iyo xoogaga kacdoonka shacabka soomaaliyeed ay la wareegeen deegaanadan tuulooyinkan iyo degmooyinkan ciidanku muddo hal sac ka hore waxay la wareegeen deegaanka wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xale howlgalku ka socday oo miina baaris lagu waday cadowgana laakiin marka hore bannaanka magaalada lagu soo jebiyey shalay xalay tasaqdii dhexe ciidanka iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabka waxay la wareegeen tuulada la yidhaahdo warxoolo oo isla iyaduna deegaankaasa shalay galabtii shantii galabnimo waxay la wareegeen wara gebilleh waa tuulo iyo deegaanno iyo ceelal dadku aad u deggan yahay shalayto duhurkii labadii duhurnimo waxay la wareegeen wala dhuuma leh wara dhuuma leh waa deegaanno tuulo ah oo ceelbiyoodya leh oo dadku ay deggan yihiin isla shalayna ceel gorof oo iyaduna tuulo yar ah ayay la wareegeen dhulkaas aan ii sheegayaa wuxuu u dhexeeyaa wuxuu dhammaantiis waa gobolka galguduud ee dowlad goboleedka galmudug wuxuu u dhexeeyaa ceelbuur guraceel iyo tuulada bukur ee ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ugu yaraan waa laba boqol iyo konton kilomitir oo dhinac kasta ah deegaan ballaaran oo tuulooyin ceelalo ceelal laga cabbo waro iyo dhuldaaqsimeed bale iyo beeraley dhulbeereed ah
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dagaalada ka socda qeybo ka mida gobolada dalka isagoo la hadlayay hajaaliyadda soomaalida iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayuu siciid cabdulaahi deni ka hadlay arrimahan waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in laga wada qeyb qaato dagaalada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab
runtii siyaasiyiinta hadda ku dhiiratay oo hormuudka ee dowladda iyo madaxweynuhu federaalka u yihiin iyo dadka siyaasiyiinta ee degaanadoodii ka soo jeeday ee aada arkaysaan maalin walba iyagoo taagan oo maaragtay waxay u baahanyaen dhiirigelin waxay u baahanyeen in garab la siiyo waxay u baahanyeen in gacan laga geysto amnigu soomaaliya keliya ma leh madaxda kenya runtii aan uga mahad celinayo markii aan garacad aan furaynay waxay ahayd garacad dekeed ku soo kororday geeska africa oo weliba nooceedu aan hore loo arag sida hadduu halka sheegay waxaa ka soo qayb galay madaxda kenya madaxda etoobiya wasiirka aadan ducaale iyo wafdi uu wataa runtii noo yimid aan uga mahad celinayna safarkaa ina yimaadeen intii hadda aan joogay madaxda kenya oo aan la kulmay waxa naga dhexeeya geeska africa dhaqaalaheenna iyo nolosheenna iyo amnigeenna waa isku xiraya marka in laga wada shaqeeyaa la rabaa inay qolo nabad ahaato qolona colaad ku jirto oo darisna ay yihiin suuragal maaha waa la isgaaraya marka waxaan rabnaa nabaddaas iyo wanaaggaas in guud ahaan dowladaha hadda geeska africa oo isku taxan oo weliba dadka soomaaliyeed baa xuduudaha la wadaaga soomaali baa wada degan marka mas-uuliyad gaara la saaran xuduudda ethoobiya soomaali baa degan xuduudda kenya somalilan soomaali baa degan mushkiladuna waa soomaali cidda wax ka qaban karta waa soomaali geeska africa marka nabadeeda annagaa noo laga fadhiyaa waan rajaynayaa inaan ka wada shaqeyno si guud isagoo nin walba mas-uuliyadda uu haya gudanaya waxaan idin rajaynayaa horumar deganaansho isbeddelka halka ka dhacayda runtii wuxuu muujiyey africa qaangaar inay tahay iyo kenya waad ogtihiin oo doorashooyinku waa laga baqaa soomaali keliya kama baqin hadda puntland markii doorasho la maqlo dad qaylqaylinaya waa maqasha bahashu cabsibay iska leedahay halkaba waa laga qaylin jiro waa laga baqi jiray laakiin hadda tii waagu dhowad dhacday rule of lowga waad aragteenoo shacabka kenya waxay muujiyeen ilbaxnimo
deeq kala duwan ayaa loo qeybiyey qoysaska danyarta ah ee ku nool deegaanka garasbaalley ee duleedka muqdisho ibraahim mayow maxamed ayaa ka soo warramay
maamulka deegaanka garisbaalley ee gobolka banaadir oo ka duulaya horumarinta iyo ugargaaridda dadka ay abaaruhu iyo colaaduhu saameeyeen ee ka soo barakacay deegaanada gobolka shabeellada hoose iyo gobollada kale ee dalka ayaa maanta gargaar iskugu jira joodaryo barkimo marakaneeco iyo dharba u qaybiyey dadkan oo ku sugan waxyaha kala duwan ee deegaanka garisbaalley goobta agabkan dadkan lagu guddoonsiinayay waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka deegaanka garisbaalley guuleed abdi xuseen gudoomiye waaxeedyada iyo gudoomiyaha deegaanka garisbaalley nuur xasan cali mahdi ugu horreyn waxaan dareenkooda wax ka weydiinay oo agabkan ka mahad celiyey qaar ka mid ah dadka gargaarka maanta halkan lagu guddoonsiiyey gobolka banaadir waa mahadsan yahay inana soo dhoweeyey oo jiif xumo aan jiifanayna dhulka aan jiifanayna daran oo gogo' ka jiifanayna maamulaha gobolka waa fiican yahay darbeelaa noo keena maacunaa noo keena ilaahay noo raajiyey odawana allah ka qabta waa mahadsantiin magan alla maga rasuulaa tihiin qaamka alla suga waana soo gaari joolrayaalka barshamayaalka kii xumay dharkan ku jiifanayno unukoo jiifxumana hayso oo dhibaataysan oo barakace oo wax fara nooba jirin aananalo geersin aan wax noola keeni waa mahadsan yihiin alxamdu alshukri kheyr wadanka macnaha ee waxaana suuracdeey waxaan rabnaay alxamdu alshukri dhaxaanna kusoo dhalay umalan ahay saacaan la jooga saan umalan ku ahay waa iska xanuunsana kasirka bacdi waa fadhiistooyahay gool waa noola keeni joolarayaal barshaman hadda si degdeg e si cunoo in noola keena jecna laba caw ilow binin roobaa nugu do'aayay mulka gobolka banaadir aad iyo aad baa u mahadsan yahay ugu mahad celinaynaa annagoo joogno kaamka alla sugo oo ku sugannahay aad iyo aad aan u mahad celinayna joodarayaalaha noo keeneen barkimaa noo keeneen sisinjeera noo keeneen ilaahay inaa ugu daryeela adduunya aakara ugu shifaa kuwii dalkoodii diintooda anfeec allah ku dhigo waa u ducaynaynaa kheyr badanaa ugu rajaynaynaa aad iyo aada u mahadsan yahay gobolka banaadir oo qofkuna soo taageeray oona dhibaataysannahay baraka an nahay oo ilaaha awoodiisla waxa awoodna waa ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad ugu mahadsan yahay ugu dambeyn gudoomiyaha deegaanka garisbaalley ee gobolka banaadir nuur xasan ali mahdi oo goobtan ka hadlay ayaa u mahad celiyey maamulka gobolka banaadir oo u soo wakiishay in agabkan la soo gaarsiiyo dadkan abaaruhu iyo oclaaduhu ay ku saameeyeen gobollada dalka sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in baahidooda halkan aysan ku ekeen loona baahan yahay in gargaar kale oo dheeraada dadkan la soo gaarsiiyo waxaan halkan u joognaa deeq muxuu ahay naga soo gaartay maamulka gobolka baraandir ee ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka baraandir duqa muqdisho sheekh yuusuf madaale gargaarkaas oo meel kale aana ka imaan oo deeq dibadda ka timid aansan ahayn ee naga- naga soo gaaray gobolka baraandir a- asalkiisana ka yimid isla maamulka gobolka baraandir deeqdaanoo muxuu ahaay laga soo aruurshay labaatanka degmee gobolka banaadir ee ilaa haduu ku idmaa loogu talagalay dadka walaalahayna ee danta yare ee tabaalaysan ee ka soo qaxay gobollada soomaaliya ee colaadaha iyo abaaraha iyo dadkay daashadeen ee masaakiinta sidaad indhiina ku arkaysaan dadkaas ayaa loogu talagalay waxaan uga mahad celinaynaa marka hore duqa muqdisho yabooha uu macnaha u yaboohay dadkan in la gargaaro maamu- maamullada degmooyinka oo uu yabooray walaalihiin muxuu ahaayey baahi gacmahaagaa looga baxaa intaan dal shisheeye iyo muxuu ahaayey hay-ado caalamiya ka sokow inaan annagii inta wax haysato muxsiniinta dadku ilaahay wax siiyey inay horta ayagu ay wax qabsadaan ay dadka walaalahooda gargaaraan ayuu nagu booriiyey runtii arrintaas ayaa muxuu ahaayey loo istaagay ee, maamullada isxilqaamay ee deeqdan soo aruurshay Ee, dhammaantood waa u mahad celinaynaa ee, maamullada degmooyinka gobolka banaadir siday isku xilqaameen ayaga iyo shacabkooda ee, inta wax haysata ee, deeqdii la soo aruurshay waxaan u malaynayaa inay tahay deeqdii labaad ee soo gaartay garas baalley oo isku tana ee, aadaan uga mahad celinaynaa sidaan diina ku aragtaan dadkii u baahnay ayaanan muxuu ahaaye gaarsiinaynaa annagana sidaan muxuu ahaaye wakiil uga nahay maamulka gobolka banaadir in dadka danyarta uu shalay noogu baaqay gudoomiyaha inaan annagana sidii oo kale dadka muxuu ahaaye baahida dhabtaa qabo inaan wixii siino
guud ahaan wararkeenii habeenimo ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa kulanti dambe nabadgelyo
wararka lahaysa hobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel